tababarka waxa bixishay dad ay ka mid yihiin madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow taariikhyahan axmed faarax cali idaajaa iyo xuseen xaaji jaabiri oo ah iskudubariday ka tirsan v o a madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ayaa iiga waramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay u sheegeen dhallinyarada iyo ujeeddada tababarkan ramadaan ujeeddada ugu weyn ee tababarkani waxay ahayd iyo waxyaabihii aan uga hadallayba in dhallinyaradu ay sixir kasnimo ah warka u soo tabiyaan in ay xaqa mar walba u hiiliyaan in ay noqdaan kuwa iyagu wax isku dheelitira oo war haddii la siiyo aanay la boodin laakiin mar walba dhinaca kalena weydiiya in warka wuxu uu yahay tafaasiishiisa ay fasraadiisa bartaan habka ugu wanaagsan ee waraysayaasha loo qaadayo ama wixii markano ay riboora ah ama ay samaynayaan ay uga taxadaraan in mar walba ay hubiyaan waxa ay samaynayaan iyo warka ay soo dirayaan inuu yahay mid xaqiiq ah oo weyn oo muhiim ah oo hadhow aan laga daba imaanin in v o adu ay mar walba ku faanto in waxa ay tabinayaan ay noqoto wax la xaqiijiyey oo la daqiijiyey oo aan laga daba tegaynin oo hadhow toole aan lagu qabsanin ayaa ugu muhiimsan in ceebahana ay ka fogaadaan ayaa ahayd ujeeddada ugu weyn ee tababarkan aqoon-yahan axmed faarax cali idaajaa ayaa isaguna ii sheegay waxyaabihii ugu muhiimsanaa amba ugu weynaa ee ay kula taliyeen wariyeyaashan cusub waxyaabahaan ka hadlayna waxaa ka mid ah wariyayaal cusub weeye oo yani gabdho iyo ragba isugu jira marka inaanu waxaanu u sheegnay ansaxa qofka ka shaqaynaya warbaahinta looga baahan yahay iyo afka looga baahan yahay inuu wax ku tabiyo oo ah af soomaali hagaagsan oo dadkii yani wax kaga dhaadhicin kara wax kaga dhaadhicin karayaan marka aad iyo aad bay u qaateen aad iyo aad bayna u xiiseeyeen labadiiba oo markii la soo koobana ah sida qofka warbaahinta ka shaqaynaya looga baahan ansaxa looga baahan yahay inuu yeesho inta uu hawshaa ku jiro iyo qalabka uu ku gudbinayo ama afka wax ku gudbinayo oo noqdo af hagaagsan oo af soomaali hagaagsan oo dadka uu la hadlaya ay garan karayaan waxna ku qaadan karaan sidaa aan bay ahayd aad bayna u qaateen aad bayna u xiiseynayeen xuseen xaaji jaabiri ayaa isaguna waxa wii tilmaamay waxyaabahay ku saabsanaayeen farsamooyinka ay dhalinyarta bareen waxyaabaha ugu muhiimsan oo tababarka ay ku qaad dhalinyarada waxaa ka mid ahaa kaamarooyinkan digitalka sida loogu shaqeeyo netherland sida loogu shaqeeyo waxa ay tari karto sida loogu tabiyo sheekooyinka waxyaabaha ay ka shaqaynayaan ayaa aad maaragtay la shaqaynay marka kaamiro qof qaato from a to z waxa uu ku samayn karo sheekadu soo tabin karo sida isluubtay anshaxa soo ethicska ilaalina dhinaca kale cabdixakiim maxamuud shirwac oo ka mida wariyeyaasha v o a ee ka howlgala somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa ayaa waxa uu iga waramay waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen tababarkan dabcan marka laga hadlayo tababarkan waa wax aad iyo ay v o a samayso xilli kasto ay asxaab cusub ama dhalinyaro cusub ay ku soo biirayaan ee ay ka mid noqonayaan bahda v o a waxaa alaaba la isweydaarsadaa khibradda iyo waayo aragnimada iyo weliba waxyaabaha v o a gudaheega ka socda maamulka guud iyo jiifku inta badan u sharaxay iyo wixii xoga marka laga yimaado aqoonta guud la qaatay Zainab Abubakar oo iyaduna kamida wariyalka VOA ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay ii tilmaantay waxay jeclaysatay ee ku cusba in wad mahadsantahay Ramadaan horta waxay ahayd fursad kulmisay wariyasha kala duwan ee VOA-da ka howlgala guud ahaan Soomaaliya gobolada kala duwan ka yimid iyo kuwii wadamada dariska ka shaqaynayay marka hore waxay ahayd isbarasho qaybo kala duwan saxafiyiin meel qura ka wada howlgala hase ahaatee baraha bulshada iyo taleefanno uun ka wada hadli jiray haddana uun fursad u helay inay marka hore isbartaan taana waxay xoojinaysaa wada shaqaynta saxafiyiinta siba bahda v o a ka dhexayso waxaan ka faa'iidaysana waxaa kaloo ka mid ahaa v o a da hadda waxay qaadatay dhallinyaro kala duwan si ay fursad u siisa laftooda dhallinyaradu iyo fikirkooda inay ku soo kordhiyaan barnaamijyo kala duwan oo v o a da ay dhowaan bilaabi doonta khadar maxamuud oo ah isagu wariye cusub oo haatan iminka uga howlgeli doona v o a magaalada kismaayo ee xagga koonfureed ee soomaaliya ayaa isaguna waxa uu sheegay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu ka qaatay tababarkan ramadaan waad mahadsan tahay wuxuu ahaa kulan aad u qiimo qiimo badan oo ay ku kulmeen maamulka sare ee VOA-da qaybta Soomaaliga iyo bahdii VOA-da gobolada dalka runtii fursad aad u fiican ayay ahayd inay ku kulmaan wariyaashii oo ay isku bartaan oo maaragtay si fiican ay wariyaal badan oo aan markii hore is arki jirin ay is arkaan ugu dambayn madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka fogaadaan wixii sumcaddooda iyo sharafta hay'adda VOA wax u dhimaya waxaanu kula dardaaranay in ay ka fogaadaan wixii anshaxumada qaabilsan ama wixii anshaxooda wax u dhimaya magaciyo sumcaddooda dilaya waxaa in badan nagu soo noqnoqota in wariyaasha cusub qaarkood ma wada dhammee lagu xanto in ay lacagyow qaataan waxaanay u baxsheen sharuurka ama qabacda iyo wixii la halmaala oo magacaaga iyo sumcaddaadii dhulka gelinaya taa aad baan nagu tiqtiiqsaday aad baanu uga hadalnay aad baanu uga dardaaranay dhallinyaradana way ogsoon yihiin in qiimaha magacoodu uu ku xidhan yahay sida ay iskaga ilaashaan waxa magacooda bicinaya ramadaan muuse v o a jibuuti